alxamdu للh رb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين صلى الlه عlى نبyina mحamd وعlى آlه وصaحبه وsلم تسليmا kثيirا اllhma انfcna bma clمtna وعlمna ma ynfcna وزidna clmا kitaabkii ryaad الصاaliحiin baynu kusoo dhex jiray baabu fadli الsamaaxati fi اlbeyci wاshiraa'i ayaynu maraynay qaala wacan jaabirin radia allahu canhu ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalama nabigu ishtaraa wuxuu ka iibsaday minhu min jaabirin baciiran awr buu ka iibsaday fawasana lahu uu u miisaamay lacagtii fa arjaxa waanu u maaragtay cusleeyey oo uu u rajaxay oo uu u badiyey muttafaqun calayh oo xadiidkii saxiixeynka ku yaallay ee riwaayaadka lahaa ee caanka ahaa ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam jaabir uu ka iibsaday awrka iyagoo safar ka soo socda jaabirna uu yidhi intaan magaaladii gaadhaayo waxaan shardiyayaa inaan sii fuulo wadaata rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu siiyey lacagtii awrka iyadoo weliba badan haddana awrkiina wuu siiyo wuxuu ihi markaa qaado markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam saxaabigaasi inuu sidaa ku taageero ayuu damcay waxaanu xadiidku inoo tilmaamayaa marka dadka wax loo miisaamaayo inay bannaan tahay in markaa miisaanka loo cusleeyo oo inta uu mutaystay in ka zaa'ida qofkii xoolaha lahaa hadduu raalli ku yahay waxa weeye loo miisi karo ama la siin karo min asamaaxati fi lbayci washira baanay taasi soo gelaysa qaala wacan abi safwaana suwayd bni qaysin radia allahu canhu qaala jalabtu waxaanu ka soo dhoofinay ana oan macnii ka keennay ana aniga iyo wa makhramatu lcabdiyu ninkaasi magaca lahaa cabdigaa loo nisbeeyeyna waa cabdulqayskii bazan marya ayaanu ka soo jilaabnay min hajara hajaro meesha laydhaah qaryo baxrayn ku taallay bay ahayd fajaaana nabiyu nabiga ayaa noo yimi sala allahu calayhi wasalam fasaawamanaa wuxuu nagula gorgortay bisaraawiilo surwaallo ayaanu ku gorgortannay oonu iska baayacnay wa cindii waxaana agtayda joogay wazaanun nin markaa wax miisaama nin miisaan la-ahoo yazinu wax ku miisaama biljri mushqaayaduu qaato wax ku miisaama oo lacagta waxa weeye fidada iyo wixii lamida waanay tirin jireen waana la miisaami jiray laakiin inta faraha badan way miisaami jireen mararka qaarna waa la tirin jiray marka wuxuu leeyahay nin miisaan la ahoo intuu fidadaasi lacagtaa dadka aanu ka qaadanayno noo kala miisaamo dabadeetana waxoogay mushqaayada qaata ayaa nala joogay faqaala nabiyu nabigu wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalama lilwazaani miisaanlihii ninkii wax miisaamayey zin miisaan oo arjix u raajix yeel weliba oo macni u cusle wey dabadeeta arrintaas aad iyo aad buu ula yaabay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidun xasanu saxiix xadiidkaasina waa xadiid saxiixa weeye baabkaa markaa horeynu uga hadalay iibka wax la iibinayo iibsiga iyo waxyaabahii la xidhiidha inuu qofku sahlanaado si wanaagsan oo mucaamalo fiican uu dadka ula dhaqmo ayay axaadiidtaasi inoo tilmaamaysaa iyo in mucaamalo wanaaggaasi uu ka mid yahay qurbaadka iyo daacaadka ilaahay jalla wacala loogu dhowaado kitaabulcilmi cilmiga kitaabkiisii weeyi baabu fadli اlcilmi tacaluman wa tacliima lilah wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo fadliga cilmigu leeyahay barashadiisa iyo barista ilaahay dartii dadka loo baro ilaahay dartiina loo barto cilmigana waa alcilmu sharci weeyi oo waxay ahlulcilmigu tilmaamaan cilmiga maxmuudka ah ee kitaabka iyo sunnada lagu ammaanay waa cilmiga sharciga ah weeyi waana cilmu maa anzala allahu calaa rasuulihi min albayinaati wاlhuda waa waxyiga uu ku soo dejiyey ilaahay jala wacalaa rasuulkiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa lagu soo dejiyeyna wuxuu u qaybsamayaa aayatun muxkama iyo sunnatun qaa'ima yacnii qur-aankuna waa waxyi sunnada rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa waxyi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa marka labadaa iyo wixii laga fahmay iyo macaanidooda iyo waxay ummaddu ku ijmaacda ee labadaasi ay cuskanaya ama labadaa kitaab iyo sunno ay ka qaateen diintu weeye qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi waqul rabbi zidnii cilma waqul waxaad tidhaahdaa rabbi rabbi ow zidnii ii kordhi cilma cilmi ilaahay ow ii kordhi fadliga cilmiga aayaddu way ku cadday waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam lama farin oo ilaahay ma farin inuu ilaahay weydiisto wax kale inuu u ziyaadiyo ama u kordhiyo cilmi ii kordhi baa la yidhi marka cilmigu wax walba isaga ayaa ka fadli badan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi qul waxaad tidhaahdaa hal yastawii miyay siman yihiin istifhaamtu waa istifhaamtu waa inkaari weeye istifhaam inkaari ah hal yastawii miyay siman yihiin macnii ma sinna aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun kuwa wax garanaya iyo kuwa aan waxba garanahayn inamaa yatadakaru ululaalbaab labadaasi kuwo siman oo isku meel jooga ma aha wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yarfac illaah ilaahay wuxuu kor yeelaa aladiina aamanuu kuwa iimaanka la yimi ee minkum idinka idinka mida iyo waladiina kuwiibuu kor yeelaa waladiina iyo wayarfacu aladiina kuwiina ilaahay wuxuu kor yeelaa uutul cilma cilmiga la siiyey darajaat darajooyin buu iyagana dallacay uu sarraysiiya marka ahluliimaanka guud ahaan ilaahay jala wacalaa uu rafciyaa dadka ahlulcilmiga ah ee ahluliimaanka ka midana si khaasa oo gaara baa ilaahay jala wacalaa darajaad usii dallaca soo ma aragtid marka culimadii waxa ay helayaan ama ay leeyihiin darajaad ka sarreeya dadka kale eh ahluliimaanka ah wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi inamaa yakhsha allah ilaahay waxa ka baqa uun min cibaadihi xagga addoomihiisa alculamaa kuwa culimada ah addoommaha ilaahay kuwa culimada ah ee ilaahay yaqaana jala wacala ayaa maaragtay si dhaba uga baqa marka culimadii ilaahay wuxuu ku sifeeyey ahlu khashyo inay yihiin oo khashyo leeyihin khashyaduna khawfkii way ka sii macno dheer tahayoo waa baqaha laga baqo cidda la garanaya weliba la weyneynaya khashyo la idhaahda marka culimadii ilaahay bay yaqaanaan ismaadiisi iyo sifaadkiisi iyo kamaalkiisii iyo cadamadiisii bay markaa yaqaanaan marka waxay ka baqanayaan baqa aan dadka kale si aanay uga baqin bay uga baqanayaan calaa kullin aayaadkaas iyo aayado badan oo kaleo qur-aanka ku jira fadliga cilmiga weynoo bayaaminayaan wa can mucaawiyata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama man yurid illaahu qofka ilaahay uu la doono bihi isagaba khayran khayr yufaqihhu wuxuu fahansiiyaa fi diini diinta ayuu fahansiiya muttafaqun calayh diintu ilaahay jala wacalaa fahansiiya fahamka diinta qofku uu fahmaano waa martabo sare weeyi xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka aan diinta fahmini inaanu ilaahay khayr la doonin hadduu doono culumta kale ee maadiga ah mid aada iyo aada ugu xeel dheer oo ku takhasusayba ha noqdo qofka ilaahay khayrka la doonay waa qofka diinta uu fahansiiyo kuna camal fale ee ku dhaqmo weeye waaya waxaa kaloo laga qaadanayaa cilmiga fiican ee la ammaanay inuu yahay waa cilmiga shareecada iyo faqihu fi diin baa ilaahay ayaa rasuulku uhi sala allahu alay wasalam wax kaluu fahansiiye ama uu baraa ma odhan وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيري لا حسد كمش مجرت أما مجرشو إلا في اثنتين لبأر موياني مجرش في يعني مجرتو لبأر إلا يسكو مجرت موياني رجلنا يحدهما متكود رجل ننوي يأتاه الله إلهي وسيئي maalan xoole uu siiyey labada nin ee ay tahay in la majeerto midkood waa ninkaa ilaahay xoolaha siiyey oo fasallatahu uu ilaahay ku dhaqaajiyey ama uu ku diray calaa halakatihi inuu ku bixiyo fi lxaqi xaqa calaa halakatihi macnii inuu ku halaago waxaa looga jeedaa inuu ku bixiyo fi lxaqi xaqa iyo warajulu nin weeye aataahu llahu ilaahay uu siiyey alxikmata xikmaduu siiyey xikmaddana waxaa looga jeeda alcilmu naafic cilmi naafico wax ku oolaa ilaahay siiyey oo fahuwa isagu yaqdi uu ku kala saaraya dadka biha ay bilxikma xikmaddaasu ku kala saaraya oo hadduu qaadi yahayna labadii qof ee isula yimaada cilmigaasuu ku kala saaraya haddaanu qaadi ahayna labada qof ee isula yimaada dee wuu u jawaabayaa oo markaa fatwada uu fatwoonayuu ku kala saaraya soo ma aragti oo uu fatwoonaya hadduu qaadi yahayna dee waabuu ku kala saaraya wa yucallimuhaa ay wa yucallimuha annaas dadkana baraya dadkiina uu baraya muttafaqun caleyh xadiidkan dee horeaynu usoo maray waxaanu sheegayaa xasadka markaa sheekhaa macnayn doone waa khibdadii ama waa kamashadii eh shay laysku majeertaa waxa weeye ma jiro oo ay tahay in laysku majeerta labada arrin mooyaane waalmuraadu bilxasadi alkhibdatu khibdada weeye wa huwa an yatamanaa milahu waa inuu tamaniyo arintaasoo kale qofku isaguna inuu heli lahaa laakiin xasadka madmuumka ah ee xuni isagu waa inuu tamaniyo qofku nicmada ilaahay inay ka zuusho ciddan haysata ee ilaahay uu siiyey ugu nicmeeyey bal ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen qaarkood waxaa xasadka madmuumkaa ama xun soo gelaya inaad karaahsato nicmada ilaahay jala wacalaa hayrkaa uu siiyey ama dadka kale uu siiyey inaad karaahsato xataa haddaana tamaniyin inay ka zuushood karaahsatood ka xumaato dhibsato ya arinta noocaasi waxa weeye xasadkii madmuumkaa bay noqonaysaa laakiin tani waa khibdadii oo isagoo isaguna haysta adna iyadoo kale in lagu siin lahaa waa in qofku markaa tamaniyo oo waxa weye jeclaysto qaala wacan abi muusa radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama maalu maakii maalkiisu bacahani illaahu ilaahay ila soo diray bihi isagaboo min alhudaa hanuun ahaadiyo walcilmi cilmi ahaa kamahali kayfin mihigaan mahalkii weeye kayfkaasoo asaaba helay ardan dhul helay oo fa kaanat ay ahaatay minhaa dhulka ay ka mid ahaatay daa'ifatun qayb qaybtaasoo tayibatun wanaagsan oo carasan ah oo qabilat ilmaaa biyihii aqbashay oo fa ambatat ilkalaa daaqii soo saartay iyo walcushba doog alkaiira fara badan soo saartay alcushba waa markaa baadku uu qoyan yahay wa kaana minha waxaa ka mid noqday dhulkii ajaadibu meelo sallaxyo ahoo adag oo amsakat ilmaaa biyihii qabatay oo fa nafaca allaahu ilaahay uu ku anfacay bihaa iyadii annaasa dadkii oo fa sharibuu minha ay ka cabbeen wa saqow xoolahoodiina ay ka waraabsadeen wa zaracuu beerahoodiina ay ka beerteen wa asaaba oo asiibay daa'ifatan qayboo minhaa dhulkii ka midoo ukhraa kale innamaa hiya in kaleba maaha iyadu qaybtani qiicaanu waa giga dheer waa meel iska waxa weeyaan diri oo adag oo laa tumsiku aan qabanahayn maa an biyo walaa tunbitu soona saarahayn kala aan daaqna aan soo saarahayn daaqna soo saari mayso biyana qaban mayso biyuhu markay waxa weeye ku dhacaan oo iska dhaafayaanu waayahay fadaalika kaasi maalu man mid sifadii weeye faquha fahma fii diin illaahi diinta ilaahay oo wanafacahu uu anfaco maa bacahani illaahu bih ilaahay wuxuu ila soo diray uu anfaco oo facalima barta wa callama dadkana sii bara iyo wa maalu man mid tusaalihii weeye lam yarfac bidaalika ra'san waxaa layla soo diray aan madaxba kor ugu qaadin walam yaqbal ay wa maalu man iyo mid tusaalihii weeye lam yaqbal aan aqbalin huda allah hanuunka ilaahay aladii kaasoo ursiltu bihi layla soo diray muttafaqu calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan ikhwaani waynagii hore usoo maray baabkii sunnada in la ilaaliyo iyo aadaabteeda ayaynu ku soo maray waana xadiis cadiima oo aada iyo aada u fawaa'id badan waxaan u muujinayaa xusnu tacliimi اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam barid wanaaggii rasuulkeenna sharaftale calayhi الsalaatu wasalaam taasna waxaa caddaynaya tusaalaha uu soo qaatay ee waxa weeye macaanidii uu doonayay inuu saxaabada fahansiiyo shay maxsuus ahoo la dareemi karo waxa weeye uu maaragtay ugu xidhay oo ugu tusaaleeyey marka ilaahay mihiigaan shubo dhulkani saddexdaa qaybood buu noqonayaa saddexdaa uu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam buu u kala baxayaa qayb biyihiina qabata waxna soo saarto lagu intifaaco iyo qayb biyihii uun haysa laakiin iyadu aan ku intifaacin oo dadkii kale ay ku intifaacaan oo biyihii laga cabo iyo qayb biyihiina aan qaban isla markaana aan liqin oo waxba aan soo saarin oon kuna intifaacin waxaa taa ka dhigan cirkaa muhiigaanka ah ee dhulka helaaya waxaa ka dhigan cilmiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam lala soo diray qaybaha dhulku ay u qaybsanayaanna waxaa ka dhigan qaybihii dadku ay ugu qaybsamayeen waxyigaa la soo dejiyey oo qaybta koowaad waa kuwaasi waxyigii baranaya ku camal falaya dadkana sii baraya waanay barteenoo way ku dadaaleen waanay ku dhaqmeen ummaddana way sii bareen darajada noocaasa dadka gaadhay ee ummaddani aada iyo aada bay u badnaayeen ka soo bilow saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim taabiciintii fuqahadii waxa weeye ummaddan darajadaasi ayaa badidoodu ama in badanoo ka mida ay ku jireen waxay ahaayeen dad cilmigan qaybay oo fahmay oo ku dhaqmay oo ummaddana soo gaadhsiiye o u sharaxay nooca labaad waa dad iyagu markaa cilmigan qaybay way qaybeen oo keliya oo way hayaan laakiin axkaamtiisii iyo maaragtay fahankiisii iyo istimbaadkii macaanidiisa lala soo bixilaa iyo arrimahaasi ayaa ka dhiman ama way qaybsan yihiina laakiin ku camal fali maayaan oo waxa weeyaan markaa kuma dhaqmayaan dabadeeto qof cilmigii dalbaya oo doonaya markuu u yimaado dee way u sheegayaan way hee u sheegayaan markaa cilmigii sidaa dhulkaa biyaha qabta ee iyadu aan liqahayna dadka u haynaysa laga faaidaynayo kale weeyaanoo iyagii ku intifaaci maayaan laakiin dadkii kale ayaa ka faa'iidayo dee cilmigii ka qaadanaya oo waxaa laga yaabaa kaa iyaga kasii qaatay ama ka maqlay inuu ku intifaaco oo uu isagu ku dhaqmo qaybtaasina waa maalu man lam yarfac bidaalika ra'san waa qaybtaasi weeyi waxaana ahlulcilmigu leeyihiin waxaa looga cabiray oo rasuulku u sheegay sala allahu alay wasalam inaanu madax kor ugu qaadin ku camalfalka ku camallafalla-aanta aanu ku camalfalin darteed oo wixii maaragtay uu qaybsanaa ama uu garanayo kuma camalfalin qaybtan saddexaadna waxa weeye iyagu mabay aqbalinba hanuunkii nebi maxamed lala soo diray sala allahu alay wasalam manay barin manay qaybin cidna may sii barin dareenkaasiba kuma jiro cilmi baa jira iyo cilmi baa la bartaa iyo cilmi baa lagu camal falaa iyo waxaasiba kuma jira wax kale ay iskaga jeedaanay ku mashquulsan yihin marka qofku bal saddexdaa qaybood mid un weeyaane qaybta uu yahay waa inuu waxa weeye dib isu baadho qaala can sahli bni sacdi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama weliba ahlulcilmigu xadiidkan aada bay u sharaxaan bal hadda waxaad eegtaa sharaxa saxiixa muslimka hadalka cajiibka imaamu nawowi ku sharaxayo kadalika fatxulbaariga hadalka uu ku sharaxayo alxaafid ibnu xajar waxaa kaloo aada u sharaxa ibnu lqayim raximah ullah meelo kutubtiisa ka mid oo miftaaxu daari sacaada uu ka mid yahay waxaanu weliba tilmaamaa ibnu lqayim waxaa rasuulku isku shabahay sala allahu alayhi wasalama cilmigii iyo roobkii sababtu maxay tahay waa likarati manaaficihima labadaba waxtarkooda ayaa fara badan oo aada iyo aada u badan oo mid aan la soo koobi karin أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحكور لعلي علي وحكور رضي الله عنه فوالله إلهي بان كنارت إلا أن يهدي الله إلهي نهانوني بك صابتا ذوك هانوني رجلا منك سو واحدا كليا قف قرأة أيا خير لك كاغا وناكسا من حمر النعم قيل عسعس تاسا كاغا وناكسا متفق عليه حديث كهران وإن أصمر ورنا waynu u soo maray marka qof keliyahoo waxa weeye aada wax bartay oo ilaahay kugu anfaco yaa ayaa waxa weeye adduunya oo dhan kaaga khayr badan oo kaaga wanaagsan qof keliyaood khayr gaadhsiisay ayaa adduunya oo dhan kaaga wanaagsan khayrun laka min xumri nacam annacam waa gila wey xumra waa jamcu xumrina waa jamcu axmar marka macnuhuna wuxuu noqonayaa khayru laka min annacami alxumri geela cascas taasaa waxa weeye kaaga fadli badan qaala wacan cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala balliquu canii walow aayatan balliquu iga gaadhsiiya aniga canii aniga iga gaadhsiiya xaggayga ummadda gaadhsiiya walow aayatan aayadba ha ahaada waxaa gaadhsiinaysaane iga gaadhsiiyo oo cilmiga dadka gaadhsiiye waxadiثuu ka warama can bani israa'iila bani israa'iil ka sheekeey oo ka warama walaa xaraja dhibaatana arrintaasi kuma sugnoo dhib ma laha waman kadaba calaya qofka igu been abuurta mutacamidan xaal uu qastaayo falyatabawa haka diyaarsada maqcadahu booskiisa min anaari naarta rawaahu lbukhaariyu xadiidka qeybtiisa hore waxay ku saabsan tahay qofku wixii cilmi ahee uu fahansan yahay ee uu garanayo dadka inuu gaadhsiiyo oo maaragtay uu gudbiyo haddii aayad la sheegay dee xadiidkiina meesha wuu ku jiraa laakiin bishardi waxa uu dadka gaadhsiinaya wuxuu fahansan yahay oo uu saxayo waa inuu noqdo weeye waaya taana macnaheedu ma aha qofku isagoon dee diintii aqoon u lahayn oo waxba hagaagsan dhigan inuu maaragtay dee cumaamato oo uu sheekh dadka isaga dhigo oo uu wax kasta fatwoodo oo uu dhankuu doonaba u rido taa macnaheedu ma aha oo aayad haddaad taqaanood saani ufahansan tahay dadka gaadhsii xadiid haddaad taqaanood saani ufahansan tahay daadkii gaadhsii xadiidka qeybtiisa labaad reer banu israa'iil ka warama dhibaatana ma laha dembi idinkama haysto arrintaa inaad samaysaan waayo sidaa xadiidka ku soo aroorta cajaa'ib iyo arrimo khatara arrimo la yaab labaynu u jeednaa ayaa ka dhex dhici jiray oo soo maray waxyaabaha markaa reer banu israa'iil laga sheegaayo ama ay iyaguba ka warramayaan ee waxay u qaybsamayaan saddex qaybood wax sharcigeennani uu waafaqay ama uu u markhaati kacay oo kaasi waa xaq iyo wax sharcigeennu markaa uu beeniyo oo meesha ka saaray dee taana laga rumaysan maayo lagana dhagaysan maayo iyo arrinta saddexaad oo ah waxaanu sharcigeennu una markhaati furin oo aanu ayidin isla markaa aanu beenin oo aanu meesha ka saarin soo ma aragtid qaybta markaa laga rasaynayo in la iska dhagaysanayo isla markaa aan lana rumaysanahayn lana beensanahayn waa qaybta caynkaasa weeye qaybtan dambena waxaa rasuulku aada uga digayaa sala allahu alayhi wasalama inuu qofku ku been abuurto isagoo maaragtay u qastaya rasuulka sala allahu alayhi wasalam waa min kabaa'iri dunuub ilaa culimada qaarkood ay gaadhsiiyeenba inay gaalnimo tahay inkastoo laga xoog badanya qowlkaasoo jumhuurku sida kale ay mareen adigu waa arrin aada iyo aada u adag weeye xadiidkana sida ardaydu ay yaqaanaan wuxuu ka mid yahay axaadiidka mutawaatirka ah soo ma aragtid xadiidta he mutawaatirka buu ka mid yahay waayahay وعan abi hurayrata radي الlahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala waman salaka qofka mara طariiqa wado yaltamisu uu ku doonaayo fiihi dhexdiisa cilman cilmi uu ku doonaayo ariiqaasi wuxuu noqon karaa ariiq xisi ah oo qof kastaba inaga midi dee markuu imaka xalqadan ku soo socday waduu soo maray oo markaa ama gaadhi ha saaraada ama ha lugaynaya eh waduu soo qaaday waddadaad casharka usii qabato taad kitaabaad soo iibsanaysa usii qabato taad waxa weeyaan markaa cilmi doonistii usii qabato sharci ah waddadii xisiga ahayd baa soo gelaysa waxaa soo gelaysa oo kale waddadii macnawiga ahayd haddii aad waxa weeye kutubtii baadho oo aada dabagasho o aada tafaasiirtii eegto o aada shuraaxdii eegto o aada kutubtii saa u kala dhigdhigto ood masaladii dabagasho iyada qudheedu waxa weeye waa maaragtay dariiq macnawi u noqonaya oo waddo aada cilmi ku raadinayso soo ma waaya qofka haddaba waddadaasi mara cilmiga uu ku doonaayo sahala allaahu ilaahay wuxuu u sahlaa lahu isaga bihi ay bisababi alcilmi sababta cilmigaasi wuxuu ugu sahlaa sahala allaahu ilaahay wuxuu sahlaa lahu isaga bihi ariiqaa uu maray sababtiisa wuxuu ugu sahlaa ariiqan waddo ilaljannati jannada uu u maro bihi cilmiga u celi bihi ay bisabab ilcilmi cilmigaa uu raadinayo waddada uu u maray daraaddii wuxuu maaragtay ugu sahlaa ariiqan ila aljanna waay waddo uu u maro jannada ay ariiqan min turuq iljanna rawaahu muslim xadiidkan horena waynu usoo marray marka cilmigan la dalbaayo ee uu u socdo qudhiisa ayaaba ka mida waxyaabaha jannada lagu galo mar kastoo uu qofkii dadaalo oo cilmigii uu ku dadaalona waxay taasi sabab u tahay inuu cilmiga ziyaado ya isla markaa camalkii uu ku camal falayay cilmiguna uu ziyaado cilmigii in la barto ilaahay dartii loo barto oo la kororhsado iyo in lagu camal falo labada arrinna waxay ka mid yihin waxyaabaha jannada lagu galo soo ma wadooyinka jannada loo maro iyo waxyaabaha jannada lagu galay ka mid yihin wacanhu waxaa kaloo laga wariyay abi hurayra aydan noqode radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama qaal man dacaa qofka ugu yeedho dadka ilaa hudan hanuun kaana lahu waxa uu ahaanaya min alajri ajarka xaggiisa milu ujuuri man tabicahu cidda raacda ajaradeeda oo kale ayuu isaguna helaya laa yanqusu daalika arrinkaasi ka dhimi maayo min ujuurihim iyaga ajaradooda shay-an shayna ka dhimi maayo rabahu muslim shayna kama dhimayo xadiidkan horena waynu usoo mara markaa qofkii hanuun dadka ugu yeedho ama tusa ama cilmi bara ama khayr ku baraarujiya ya ajarka uu helo kaa waxa weeye uu tusay ajarku helayo mid leegunbaa kii tusayna uu helaya iyadoon kii la tusayna ajarkiisa waxba laga dhimahay xadiidka horeynu usoo maray tatimana uu lahaa qofka dadka dalaal iyo baadinimo ugu yeedhaana waa sidaas oo kale qof kastoo dalaalkaa iyo baadinimadaa ku raaca sharka loo qoro mid leegunba isna loo qoraya ciyaada billaah qaala wacanhu ay wacan abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam idaa maata hadduu marka uu dhinto ibnu aadama ibnu aadamku marka uu dhinto qofka bani aadamkaahi inqaaca camaluhu camalkiisa ayaa go-a marka camalkiisao dhan baa go-aya waayo camalkaasi waa mufrad mudaafo cumuum buu faa'ideynaya ilaa min alaain saddex arrin mooyaane sadaqatin jaariyatin sadaqad socota shay waqfi ah oo uu la baxay oo intuu noolaa uu maaragta meel sii de ama masaajidta aada ama wax kaloo khayra u socda aw cilmin ama cilmi yuntafacu bihi lagu intifaaco oo dadku waxa weeye ay ku intifaacaan ha noqdo miduu dadka baray oo dadka ay isa sii baraan oo ay waxa weeye isu sii sheegaan oo ay ku sii dhaqmaan ama ha noqdo miduu duubay oo lasii dhagaysto ama ha noqdo miduu qoray oo waxa weeyaan markaa kitaab ahaan uu u qoray oo dadku ay akhristaan sida dee imanka kutubtan aynu akhrisanayna aynu dhiganayno badidooda raggii waxa weeye qoray way dhinteen soo ma aragtid hase ahaatee dee dhaxalkaa weyn bay ummadda uga tegin waxaanaad mooddaa inay markaa nool yihiin baad mooddaa marka la eega raadka fiicane ay ka tegeen marka aw cilmi yuntafacu bihi weeye waxaa imanka si toosa loo akhristaa oo waxa weeyaan aan xarafna laga dhimin xarafna aan lagu darin kutub kun sano ka hor la qoray kun sano kun sano ka hor kutub la qoray baa waxa weeye maka la akhrisanayaayo iyadoo sidiiya lagu intifaacay saxiixan bukhaariga rawaahulbukhaariyi meenu ka mid ahay iyo muslimka iyo sunanta iyo waxa weeye waa ka mid waagaasaa la qoray haddana weli saasaa loogu intifaacayaayo waxa weeye sidaasaa maaragtay loo akhrisanaya intaa lagu intifaacayo ciddii maaragtay lahayd ee faafisay khayrkii ajarka u socon aw waladin saalixin ama ilmo wanaagsan oo yadcuu lahu u duceeya rawaahu muslim walad fiican oo muslim ah oo u duceeya markaa saddexdaasaa qofka gaadhaya markuu dhinto dabadeed xaadiid kalaa jirto oo waxyaabo kale sheegaysaa waxyaabahaasi bar ka midina arrimahan unbuu soo gudagelayaa markaa shaahidku waxa weeye cilmigu faafintiisu wanaagay leedahay baa laga qaadanayaa iyo xataa qofku isagoo dhintay in ajarkii u soconaayo axaadiidtaa horena waxaa laga qaadanayaa cilmiga inuu qofku sii gudbiyo oo dadka la gaadhsiiyo cilmiguna gaadhsiinta dadka la gaadhsiiyo dee waana dacwad iyo khayru qofku faafinayo oo ajarkeeda uu leeyahay iyo abaalkeeda dhanka kalena qofka cilmigu waxa weeye wuu ugu bataayo wuu ugu ziyaadaa oo qofka faafinta waxba kaga dhin maayana waxba ugu ziyaadaya ya manduumadii adaabta ku saabsanayd abu isxaaq muxuu ku odhan jiray alcilmu kanzun laa takhaafu calayhi lisan khafiifu lxamli tuujadu xayثu kunta yaziidu bikahrati اlinfaaqi minhu wayanqusu in bihi kafan shadadta marka qofkii cilmigan wax ka mida fahmay inuu dadka gaadhsiiyo oo uu u dhigo oo uu sheego ayaa walaalayaal lagaba maarmaana wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul addunyaa adduunyadu malcuunatun mid la nacdalan weeyo la nacdalay oo ilaahay laga fogeeyey malcuunun fiiha waxa dhexdeeda yaallaana waa mid nacdalan nacdo shaqudheedu dee adard walibcaadu bay ahayd soo maaha marka ilaahay waa mid aada iyo aada uga fog ilaa dikr allaahi xuska ilaahay mooyaane tacaala wamaa waalaahu iyo wixii la xidhiidha waxa la xidhiidhana daacada ilaahay iyo khayrka la samaynayo ku fasiri doona wa caaliman iyo caalim mooyaane qof caalima cilmigiisana ku camal falaya aw mutacaliman ama mid maaragta cilmigii baranaya mooyaane rawaahu tirmidiy waqaala xadiiun xasanu xadiidka horeynu usoo maray xasan inuu yahayna waynu soo aragnay marka shaahidkuna waxa weeye wa caaliman aw mutacalima waaya qaala qowluhu wamaa waalaahu ay aacat llah ilaahay aacadiisa weeye waxaa dikriga ilaahay la xidhiidhee laynoo sheegay وعn أنس رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم mن kرجa qofka baxa في طلب العلم raadinta cilmiga qofka u baxa fahuwa isagu في سaبيل اللah ilaahay jidkiisii buu ku sugan yahay waa mid maaragtay jihaad ku jira fahuwa fii sabiili illaah jihaad mid ku jira weeye xataa yarjica ilaa uu soo noqonay rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasanun tirmidi baa wariyey waxaanu alimaamu tirmidiyu ku sheegay raximahu llah inuu yahay xadiid xasana laakiin xadiidku xasan maaha waa xadiid daciifa weeye sanadkiisa waxaa ku jira abu jacfar araazi waana sayi lxifdi marka xadiidku waa xadiid daciif laakiin cilmigu maaragtay inuu yahay mid dee jihaad ah oo noocyada jihaadka ka mida weliba uu yahay akbaru ljihaadayn dee waa mid sugan oo jirta oo sideedaba waxaa kala jira aljihaadu bisayf iyo aljihaadu bilcilm sida seefta loogu jihaado ee cadowga ilaahay iyo intii xun seef loogula jihaado ayaa cilmigana loogula jihaada laakiin cilmi in lagula jihaado iyo seef in lagula jihaado iyomaa sarraysa ya waxaa sarraysa aljihaadu bilcilm sida awgeed baa ilaahay jihaad weyn buu arrintaa ku sheegay wajaahidhum bihi jihaadan kabiiran wajaahidhum kula jihaad quraysh bihi ay bilqur'aani qur-aanka kula jihaad jihaadan kabiiran jihaad weyn jihaadkaa weyne ilaahay leey uu kula jihaad waa qur-aanka kula jihaad weyn cilmiguna ikhwaani dee wax walba u baahan oo jihaadka quliisu cilmigu u baahan yahay cibaadaadka kale oo dhammina cilmi bay u baahan yihiin cilmigii wax kasta ayaa u baahan mucaamalaadkii cilmi bay u baahan yihiin sida awgeed cilmiga waa lagama maarmaan wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama qaala lan yashbaca ma dhergo mu'minun mu'min min khayrin khayr kama dhergo xataa yakuuna ilaa uu noqdo muntahaahu halka uu ku dhammaaday uu ku intihoodo aljanna jannada ilaa uu noqdo muntihihiisu ilaa uu noqdo aljannata jannada rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidka xasan buu ku sheegay sheekhu laakiin waa daciif weeye waa min riwaayati daraaj can abilhaytham riwaayadaasina waa mid daciifa weeye marka xadiidkana waa xadiid daciif ee waxaanu ka wadaa khayrka aanu qofka mu'minka i ka dhergayn ilaa uu jannada ka tegaayo waxaa ka mida cilmigii waayo waa min afdali lqurbaat cilmiga sharciga ilaahay dartii loo bartay qaala wa can abi umaamata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi fadlulcaalimi caalimka fadligiisa cala alcaabidi qofka caabidkaa uu ka leeyahay dheeraadka uu ka leeyahay caalimku ka caabidka ah ka caalimkaa waxaa looga jeedaa qofka cilmiga sharciga aqoonta u leh kuna camal fala ugu yaraan waajibaadkiina maaragtay xifdiaya muxaramaadkiina ka fogaanaya sunantiina wax la mida la imanaya walow ha lagaba sunayaalbadaade cala alcaabidi ka caabidka ah dheeraadku ka leeyahay waxa weeye aan isagu cilmiga lahayn laakiin cibaadadaasun ku dadaala dheeraadkiisaasi ka fadlii calaa adnaakum waa fadliga anigu aan ka leeyahay kiina idinku darajo hooseeya haddaad tihiin ummadayda dheeraadka rasuulku ka leeyahay sala allahu alayh wasalam qofka ummaddiisa ugu darajo hooseeyaana dee dheeraad weyn oo aada iyo aada markaa u fog inuu yahay baa la garanaya uma qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam dabeeta rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaaha iyo wa malaa'ikatahu malaa'igtiisa iyo wa ahla samaawaati ahalka samaawaatku malaa'igta samaawaadka joogta iyo walard ay wa ahla alard dhulka cidda joogta makhluuqaadka dhulka ku nool oo dhan xataa namlata macal quraanjada fii juxrihaa godkeeda ku jirta wa xataa alxuuta iyo macaal kalluunku baddiisa iskaga jiraan la yusalluuna waxay u duceeyaan calaa mucallimi nnaasi calaa mucallimi nnaasi dadka kuwa bara alkhayra khayrka bara kuwa dadka khayrka bara ayay u duceeyaan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasanu xadiidku waa xadiis saxiixo sugan wey xadiis sugan weeye imaamu lalbanina u saxiixiye marka xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa qofka caalimka ah ee cilmiga yaqaano ee garanaya kuna camal falaya qiimaha uu leeyahay iyo makhluuqaadka oo dham inay u ducaynayaan oo ilaahay jalla wacalaa uu sakhiray xadiidkaa dambena weliba waynu ku arki doonaa arrintaas oo kale sababtuna waxay tahay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen wallahu aclam qofkan caalimka ah ee cilmiga faafinaya ee isagina ku camal falaya barakadiisa iyo waxtarkiisa ayaa mid caam ah oo meel walba gaadhaya sidaa awgeed baa ilaahay jalla wacalaa markuu ku mashquulay waxaa wanaagsan ee ilaahay ka raallida yahay ilaahayna makhluuqaadkiisii oo dhan buu u sikray oo uu ka yeelay mid markaa u ducaynaysa wa can abi dardaai radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul man salaka qofka mara ariiqan wada yabtagii fiihi cilman cilmi uu ku dalbay sahala allahu lahu ilaahay wuxuu u sahlaa ariiqan wada ila ljannati jannada uu maro wa ina almalaa'ikata malaa'igtuna latadacu waxay dejisaa ajnixataha baalasheeda liaalib cilmi qofka cilmiga raadinaya u dejisaa oo dullaanka ayay joojisaay markaa way soo degtaa halka ay ku aragto qof aalibulcilmiga oo cilmigiisii wado akhrisanaya ridan raalli ahaansho ay ka raalli tahay darteed bimaa yasnacu wuxuu samaynayo wa ina alcaalima qofka caalimkaana layastakfiru lahu waxa u dembi dhaaf dalba man fi samaawaati waman fi lardi wax kastoo cirka ku sugan iyo wax kastoo dhulka ku sugan xata alxiitaanu fi lmaai maa biyaha maca alkalluunka biyaha ku jira wa fadla alcaalimi mise wa fadlu lcaalimi bilfatxi mise bidami ya in la fatxiyaa fiican sida sharaxa uu ku sheegaayo iyadoo lagu cadfaayo isamkaa hore inna waayahay qaala wuxuu uhi wafadlaalcaalimi ay ina fadla alcaalimi caalimka dheeraadkiisa iyo fadligiisa cala alcaabidi uu ka leeyahayna ka fadli lqamari waa dheeraadka uu dayuxu ka leeyahay oo kale calaa saa'iri lkawaakibi xidigaha oo dhan waaya wa ina alculamaaa culimaduna warahatu lambiyaa waa dhaxaltooyadii ambiyada ambiyada kuwa dhaxlay weeye wa ina alambiyaaa ambiyaduna lam yuwarithuu may dhaxadhsiinin dadka diinaaran diinaar iyo walaa dirhaman dirham toona wa inamaa warahuu lcilma cilmigaasi sharciga abay dhaxadhsiiyeen faman akhadahu qofka qaata akhada wuxuu qaatay bixadin nasiib waafirin oo weyn buu qaatay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu xadiidkaasina waa xadiid markaa isaguna xasanahoo shawaahid markaa leh isxoojinaysa waa tahay waana xadiid maaragtay aada iyo aad fadaa'il fara badan u sheegaya cilmiga sharciga iyo raadintiisa iyo qofka ku mashquulsan ee baranaya iyo ka barta ee caalimka kuwa intaba fadligoodu sheegaya culimaduna waa warahatu lambiyaa taasi waxay markaa daliil u tahay inay u dhow yihiin ambiyada oo dadka kuwa ambiyada ugu dhow ay yihiin waayo waxaynu naqaanaa shaksiga waxa dhaxla ciddii u dhow baa dhaxasha taasina waxayna tusinaysaa maqaamka culimmadu siduu u sarreeyo iyo ixtiraam inay mudan yihiin iyo darajadeeda ilaahay jalla wacalaa uu siiyey ambiyadii ilaahay soo dirayna dadka dirham iyo diinaartoona may dhaxalsiin oo xataa adduunyada ay ka dhintaan sida xaadiidta ku soo aroortay hadday adduunyo ka tagaan lagama dhex lahayn ee sadaqo ayuunbaa maaragtay laga dhigaya waayahay sadaqo ayaa laga dhigaya haddii xataa adduunyo ka dhintaan waa tahay waxay dadka dhaxalsiiyeenay uga tegeen cilmigaa sharciga ah buu aha cilmigaa sharciga ayu qofkii markaa qaataa nasiib iyo dheef weyn buu qaatay qofkii aan qaadanan waxba ka barani cilmigaa iyo dhaxalka ambiyaduna waa qof dheef iyo nasiib weyn ka qabay weeye haddii la idhaahdo sawka ilaahay qur-aanka ku yihi wawaria sulaymaanu daawuuda wuxuu dhaxlay nebi sulaymaan calayhi salaam daawuud buu dhaxlay kadalika nebi zakariya markuu ducaysanayay muxuu yidhi yarinii wayariu min ali yacquuba wajcalhu rabbi radiya yani waladi dhaxla ilaahay ow isii oo ii hibe waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen dhaxalkaasi ma aha dhaxalkii waxa weeye maalka waa dhaxalka cilmiga iyo nubuwada weeye waa dhaxalka cilmiga iyo nubuwada ku saabsan ta noocaasina waa mid ahlulcilmigu dhammaantood ay isla ogol yihiin qaala wuxuu uhi wacan ibni mascuudi radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul nabara allahu ilaahay ha nuura imra'an qof samica maqlay minaa annaga shay-an wax naga maqlay oo xadiidkayagii wax ka midi uu soo gaadhay oo faballagahu u sii gaadhsiiyey dadka kamaa samicahu siduu u maqlay isagoon duduwin badbedelin sidii intuu u qaybay usii gaadhsiiyey fa ruba muballagin badanaa mid la gaadhsiiyey oo awcaa uga weelayn badan min saamicin mid maqlay rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasanu saxiix xadiidkuna waa xadiis saxiixa wey waa xadiidkii markaa macruufka ahaa ahlucilmiga qaarkoodna juz gaaray xadiidkan ka alifeeniyo duruqdiisa waana xadiidkii mutawaatirka ahaa waxaan u faa'iideynayaa hadalka rasuulka sala allahu alayhi wasalam qofka intuu sidiisa u qaybo dabadeetana sidiisa dadka usii gaadhsiiyaa qiimaha iyo wanaagga uu leeyahay waxaa kalou faa'iideynayaa dee fahamkan cilmiga la fahmaa waa cadiye iyo deeq ilaahay bixiyey jalla wacala qofba ilaahay intuu doono ayuu ka siiya waxaa dhici karta sheekhii sheegay ee ardayga u sheegay ardaygaasi inuu uga weelayn bato uga faham bato oo inaanu sheekhuba ka fahmin ilaahay jalla wacala ardayga ka fahansiiyo ayaa dhici karta saa awgeed baa cilmiga in la gudbo oo laysa sii dhaafiyo dadka la baro laynoo faray wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama man su'ila qofka la weydiiyo can cilmin cilmi qofka la weydiiyo oo fakatamahu qariya uljima waxaa lagu xakameeya yowma alqiyaamati maalinka qiyaame bilijaamin xakame min naari naar ah xakamo naara afka laga sudaa maalinka qiyaame iyadoo lagu ciqaabayo cilmigii la weydiiye ee loo baahnaa ee waxa weeyaan markaa uu ka aamusay ee uu sheegi waayey rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiiun xasanun xadiidkuna waa xadiis saxiixa wey marka cilmiga qarintiisa ciqaabka noocani ka dhalanayaa waa kow cilmiga qofka la weydiiyo waxaa laga qaadanaya mafhuumka xadiidka man su-ila baa rasuulku qofka la weydiiyo kaan la weydiin hadduu isagu iska aamuso dee kuma jiro axaadiid kalena waa laga qaadanaya saasoo kale cilmi sharci oo loo baahan yahayna waa inuu yahay oo maaragtay dee baahidiisu ay taagan tahay dee layska garanayo o layska yaqaano oo wax maaragtay iska uu yahay aan baahiba loo qabin dee waxa weeye waxba qarintiisa dhibi kuma jirto shuruud kalena weliba waa leeyahay oo waxaa ka mid a shuruudda qofkaasi loo sheegaya qof aan looga baqanayn waa inuu yahay hadduu yahay qof loogaba baqanaya cilmigan oo tusaale ahaan fahamkiisu aan u gaadhahayn ama la isleeyo uu ku fitnoobi haddii loo sheego ama la isleeyay si qaldan baabuu adeegsan doonaa oo si qalada buu uga uga maaragtay uga faa'iidaysan iyadana haddii laga qariyo qofku ku dambaabi maayo qaala wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama man tacallama qofka barta cilman cilmi qofka barta cilmigaasoo mimaa yubtagaa bihi wajhu llah wejiga ilaahay waxaa lagu dalbo ka mida caza wajal cilmi maaragta cilmigaa shareecada ka mid ah ee lagu dalba ilaahay wejigiisa qofka barta laa yatacallamuhu isagoon u baranahayn ilaa liyusiiba bihi suu ugu helo mooyaane caradan shay oo min addunyaa adduunyo ka mid ah ujeedo iyo dhaldhalaal adduunyo si uu ugu helo mooye wax kale isagoon u baranahayn lam yajide ma helo kaasi carfa aljanna jannada urteeda ma hela yowma alqiyaamati maalinka qiyaama inuu gala iska daayo urteedaanu helen urteedana meel fog baa weliba laga hela yacni wuxuu ujeedaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama riixaha urteedaanu helahay oo carfigii baa macni riixda rawaahu abu daawuuda biisnaadi saxiixin xadiidku waa xadiis saxiixa weeye waxaanuu xadiidku inoo sheegayaa cilmiga sharciga ah qofku marka uu baranaayo wuxuu u baahan yahay ikhlaas iyo niyo wanaagsan buu u baahan yahay niyadaa wanaagsanina qofka waxay uga baahantahay mujaahado iyo inuu naftiisa tafaqudo iyo inuu aada iyo aada maaragtay isu baarbaado ku dadaala inuu bal cilmigan ilaahay dartii ka dhigo waayo ilaahay dartii hadduu noqdo wax u dhigmaa ma jiro waaya waxaana ka mida ikhlaaska looga baahan yahay cilmiga qofku barashadiisa inuu niyoodo inuu naftiisan jahliga ka rabciyo niyoodo dadka inuu sii gaadhsiiyo niyoodo ilaahay jalla wacalaa calaa basiira inuu ku caabudo niyoodo inuu ilaahay cilmigan ugu dhowaado ilan waa taacaadka wax ka mid a niyoodo inuu xifdiyo sharcigan ilaahay uu soo dejiyey inuu markaa xifdiyo umuur fara badan oo caynkaasi ayaa soo gelaysa qaala wacan cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul bahalahan imanka jaamacadaha la idhaahdo allaha sikhiree halkaa inay soo galaan baa looga cabsi qabaa ardayga wuxuu baranayaa tafsiir wuxuu baranayaa xadiid wuxuu baranayaa fiqi wuxuu baranayaa culumtii diinta in badan oo ka mid ah ayuu baranayaa hadduu qofku u baranayo lilaahi ee shahaadada wuu iska qaadan karaa waxba dhib malaha laakiin bal ka warran hadduu u baranayo shahaada aad qaadatid oo shahaadadan aad ku shaqo tagtid ad lacag ku heshid qasbigu hadduu sidaa iyo miyaanu xadiidkaa soo gelahay qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul ina allaha ilaahay laa yaqbidu ma qabto alcilma cilmiga intizaacan siibid kuma qabto yantasichu uu ka siibaayo min annaasi dadka cilmigan dee akhiru zamaanka waa la qabanaya jahligaana badanaya waa la rafcinaya cilmiga haddaba ilaahay sida cilmiga uu rafcinaya ma aha inuu maaragtay sidii ammaanada oo kale dadkii cilmiga yaqaanay laabahooda inuu ka siibayo ka ilowsiinayo maaha walaakiin ha yeeshee yaqbidu lcilma cilmiga wuxuu ku qabtaa biqabdi lculamaai culimada inuu qabto macni waxa weeye culimadii baa dhinta oo geeriyooda culimadii cilmiga haysay markay tagaan cilmigii saasuu markaa ku tegaya isaguna xataa idaa lam yubqi marka aanu reebin caaliman haddii yabqa la akriyana caalimun bay noqonaysaa aanu caalim hadhin haddii yubqi la akriyana min alibqaa'i baa laga keeno xataa idaa lam yubqi marka aanu reebin caaliman caalimba aanu reebin oo wax caalimiba aanu hadhin itakhada annaasu dadku waxay samaystaan ru'uusan madax madaxdaasoo juhaalan juhaala bay samaystaan madaxdaas waa kuwa xagga cilmiga ku madax fasu'iluu waxbaa la weydiiya kuwaa loo cumaamaday faaftow waxay fatwoodaan bikayri cilmin cilmi la-aan bay fatwoodaan oy ku fatwoodaan ha cilmi la-aantaasina waa rayigoodiiyo siday ula muuqatun inay iska sheegaan oo qofku mar haddaanu dee qur-aan ama xadiid ama ijmaac ama waxa weeye wixii laga fahmay ama wixii qiyaas saxiixii ku tusay aanu fatwoonahayn dee waxay noqonaysaa uun alfatwa bira'y sidaa awgeed baa riwaayad kale waxaa ku soo aroortay faaftow bira'yihim ra'yigooday fatwoodaan fadalluu way lumaan iyagu oo ilaahay kuwa ku been abuurtay weeye wa adalluu dadkana way lumiyaan marka fatwadii jahliga ku dhisnayd iyo cilmi darada labadaasaa ka dhalanaya aldalaalu waalidlaal qofkii fatwoonayeyna inuu lumo dadkii uu fatwoonayeyna inuu lumiyo muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay waana xadiid maaragtay sharax badan oo cadiim ah imaamu lbukhaarina uu markaa soo arooriyey meelo kala duwan meelaheedaa sharaxiisa insha alla looga noqon doonaa xadiid kalaa jiro isaguna maaragtay sanad sugan leh oo caamu xajati alwadaac rasuulku uhi sala allahu alayhi wasalama khudu lcilma qabla an yurfaca aw yuqbad war cilmiga dadow qaata hooya inta aan la qabanin ama aan la rafcinba dabadeetana nin baa rasuulka weydiiyey sala allahu alayhi wasalama cilmiga sidee loo qabanayaa markaasaa rasuulku uhi sala allahu alayh wasalam alaa ina dahaba alcilmi dahaabu xamalati yacni tegista cilmigu waa dadkii xambaarsanaa inay tagaan oo ay meesha ka baxaan haddii culimada ay dhimato dee cilmigina waxa weeye isaguna uu tegay marka maxaa ku sugan xadiidka laba arrin labaduba way ku sugan yihin ciddii culimo ah ee cilmigan ilaahay baray intaanay dhiman ilan way dhiman doonaan ee cilmiga aanay la dhiman inay faafiyaan oy dadka gaadhsiiyaan waa laga qaadanaya dadka kalean culimada ahayna waxa saaran hadday culimo helayaan iyo cid ay wax ka faa'iidaystaan inay cilmiga ka reebaan oy ka bartaan intaanay la dhiman ee aanay dhiman inay cilmiga ka reebaan labadaaba waa laga qaadanaya sidaasaanay salafku ahaayeenoo waxay odhan jireen qaarkood oo ka soo aroortay inay yidhaahdeen laa nazaalu natacallamu maa wajadna man yucallimunaa sufyaan buu ahaa raximahu llah ka zuuli mayno inaanu wax barannoonu aqoonta cilmiga ziyaadsanno in alla intaanu helayna cid waxna barta oo wax noo ziyaadisa marka cilmigana dee in sabir buu u baahan wax badan buu u baahan yahay baaraka allah fiikum xalqadiisii baanaynu ku dhex jiraa ilaahay waxaynu weydiisanaynaa ikhlaaska inuu ina waafajiyo ikhlaaskaa muhiimehe ilaahay ikhlaaska inuu ina waafajiyo ayaynu weydiisanaynaa ilaahay waxaynu weydiisanaynaa cilmigaa shareecada inuu ina fahansiiyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu camalkiisa inoo fududeeyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين